laba nin oo dhalinyaro oo laba askari shabaab ah oo kasoo fakaday meesha la yidhaah saakow iyo midna magaalada baydhabo ayagoo hubaysan watana tuutahoodii iyo qoryahoodii iyo booshkoodii iyo qasnadahoodii una eg dad isdad isu soo dhiibay wejigeeda leh ayaa noo yimid annagana waan soo dhaweynay si fiican baa loo soo dhaweeyey waa laga hortegay akhbaar bay soo dhiibteen dad ay yaqaanaan bay la soo xiriireen ciidamada ka mid a ka bacday hogaamintii gaadiid iyo waa laga hortegay waa la soo dhaweeyey waa la keenay haddana waa aynala joogaan adduunya aakharaba midna aysan shuqul ku lahayn markay ogaadeenna tartiib ayay usoo dhaqaajiyeen waxayna yimaadeen baydhabo waxayna isu soo dhiibeen dowladdii koonfur galbeed soomaaliya south west waxaan ballan qaadaynaa in si fiican loo soo dhaweeyo oo sidaan si kasii fiican loo loola dhaqmo